haa ku kulamadan waa muxuu ahaa maalmahan socday waxay ahaayeen kulamo oo hor u dhaca oo wadatashi ah beelaha maaragtay muxuu ahaa bigli mirisle oo maaragtay ay ugu tashanayeen sidii maaragtay muxuu ahaa dowlad goboleed loo dhisi lahaa iyagoo beelaha bigli mirisle oo maaragtay muxuu ahaa qaarkood ay weli maaragtay shirka ayna kasoo qeybgelin laakiin malaagyadii halkan loo keensaday markii hore inay soo xulaan maaragtay xildhibaanada ayaa maaragtay beryahan joogay iyaga iyo aqoon-yahano iyo culimaaguun iyo haween iyo maaragtay odigii limasoo kasoo jeeda ayaa is arkeen waxaana maaragtay muxuuha isla qalanqeynayeen sida ugu haboon oo ugu wanaagsan oo loo qaban karo maaragtay muxuuha sirweyne lagu dhiso maxaha dowlad goboleedka waana mid hor u dhaca qeybo badan oo maaragtay muxuaha iyo deegaano digili mirisle degaan ayaa dadkoodii ka maqnaa iyagana maaragtay muxuu ahaa waa waa waa diyaar oo wax dhibaato e ama ama ama xumaan ee uma maqneen dhinaca farsamo awgeed iyo maaragtay iyo duruufo kale ka jiro ay u maqnaayeen laakiin in oo hal meel kalada maaragtay muxuu ahaaye guud usoo ururto ayaa lagu dadaalayaa intii markaas siko aan looga maarmin kalada muxuu ahaa iyo maaragtay inaha dowladaba maaragtay muxuu ahaa mar dhow kulan kale ayaa la qaban doonaa kaas ayaa lagu dhamaystiri doonaa marka shalay iyo maantaba waa socday bishina waa lasoo gebagabeynaa gumiyaha baarlamaankana waa kasoo qeyb galay isagoo hale iyo tusaale markaas meesha uu ka bixiyey inay maaragtay maxaaha dowlada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay diyaar u tahay sidii loo dhaqangelin lahaa dhismaha dowlad goboleedyada iyo maaragtay muxuu ahaa sidii maaragtay ammaanka iyo xasiloonida dalkana maaragtay muxuu ahaa loo xoojin lahaa loona dhamaystiri lahaa inta ka dhiman sidaas marka muxuu ahaa sirkii guddoomiyaha maaragtay muxuu ahaa dadkii u sheegay meesha kasoo qeyb galay guddi farsamo ayaa hadda shaqeynhayaa sigaasi farsamadana wuxuu isku raaraadinhayaa oo baadi goob ugu jiraa in maaragtay la isu keeno digiliimarislaha dhammaantiisii intii markaas talada ka go-eysay iyo deegaanadaba kadibna maaragtay muxuu ahaa dadka oo digili marislaha ay deegaan wadaaga yihiin loo gudbo oo laga tashado aayaha maaragtay muxuaha dhismaha dowlad goboleed markaas maaragtay muxuaha dadkao dhan ay ku qanci karaan oo maaragtay muxuu ahaa raallina ay ka wada yihiin profesore marka dowlad goboleedkan waxaa yeelanaya lix gobol soo mahan oo kale ah gobolada baay bakool labada jubbe iyo gobolka gado iyo shabeellaha hoose
haa waxay ku xiran tahay shacbiga go-aankiisay ku xiran tahay shucuubta degta deegaanadaasi lixda gobol ah go-aankoodu ayuu ku xiran yahay muxuu ahaa inay lixdaasi gobol ay maaragtay muxuu ahaa maamul ay u samaystaan fikir ahaan hadda sidaas maaragtay farqi weyn uma dhexeeyo laakiin dadkii waxa weeyaan weli maaragtay muxuu ahaa fikirkii hal meel maisku imaanin baadigoob ayaa loogu jiraa waana maaragtay muxuu ahaa gabagabadii waxaan rajeyneynaa inay taas ay kusoo dhamaato marka qorshahan waxaa wada soo mahan mas-uuliyiin iyo waxgarad ka soo jeeda dhammaanba goboladan
haa mas-uuliyiin iyo waxgarad kasoo jeeda dhammaan goboladan ayaa qorshaha wada waxayna doonayaan maamul ay ku mideysan yihiin oo ay u dhan yihiin oo raallina ay iskaga yihiin inay maaragtay muxuu ahaa samaystaan dhibaatooyinkii iyo muxuu ahaa iyo wixii lasoo maray oo dhanna maaragtay maxaa in loogu gudbo oo wadankii dib loo dhiso oo laga laga baxo maaragtay muxuu ahaa qabiilkii iyo isqabqabsigii iyo dagaalkii iyo waxyaabahaas oo dhan in maaragtay muxuu ahaa laga baxo waxaana maaragtay qorshaha uu yahay barnaamijka hadda anaga aan wadno in lagu taleeyo deegaan in lagu taleeyo reer hebel yaa ka jooga inayna ahayn in deegaanada laga soo bilaabo hoos tuulada laga soo bilaabo tuuladaasi s inta maaragtay muxuu ahaa isla degdeg inay maaragtay wax isla meel dhigaan tuuladii kale ku xigto tan kale ku xigto degmadaasi inta tuuli ay ka kooban tahay haddii afartan tuuli ay tahay inay ergooyin ay soo dirsadaan oy degmada isugu yimaadaan degmada markaasi maaragtay muxuu ahaa ay doortaan councilkii degmada kabacdina maaragtay muxaa degmo welibana sidaasi intii isku gobol ah muxuu ahaa degmooyinkoodii ay intii konsulladoodii maaragtay intii lasoo xushay ay iskusii xulaan sidaas maaragtay muxuu ahaa gobolka lagu dhiso kabacdina maaragtay muxuu ahaa loo gudbo in maaragtay muxuu ahaa dowlad goboleeda maaragtay muxuu ahaa ee la dhiso sidaas marka muxuu ahaa qaranka uu lagu yimaado barnaamijka hadda annaga maaragtay muxuu ahaa aan diyaarinay oo aan dooneyna in maaragtay muxuu ahaa loogu gudbo caqabadaha iyo dhibaatooyinkii wadanka uu soo maray oo dhan sidaas haddii ilaahay uu idmo si maaragtay muxuu ahaa shucuubtu ay isla qaataan intaas ayaan doonaynaa inaan maartay dowladda maxamed kaafi sheekh abuukar reediyo wadajir magaalada muqdisho